iyadoo lagu guda jiro xilli abaaro baahsan ay ka jiraan guud ahaan dhulka ay soomaalidu degto si gaar ahaaneedna ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaartu qaybo ka mida gobolada deegaanka soomaalida biyiyaraantuna ay noqonayso mid joogta noqotay ayaa magaalada jigjiga oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka cabanaysay qaybo ka mid a inaysan hiilin xaafadaheedu ayaa maayarka magaaladu uu sheegaya inay ka faa'iidaysan doonto fursad biyigelineed taasoo boqolkiiba konton ah ay si nadiifa biyo nadiif ah ku heli doonaan shacabka ku dhaqan magaalada jigjiga mashruucani wuxuu ku soo kordhin doonaa afartanka kun ee mitir kuiba konton iyo kow bersent inuu gaadhsiin doono ayuu kusoo kordhin doonaa kama dhigno in mashruucani magaalada jigjiga biyihii ay u baahnayd oo boqolkiiba boqol ah uu gaadhsiin doono laakiin waxay ka dhigan tahay waa baahidii magaalada jigjiga ay qabtay ee xagga biyaha oo boqolkiiba konton iyo kow lagu gaadhi doono in maaragtay la xaliyo muddo labiyo toban bilood ah taasina waa farxad iyo in maaragtay mahadcelin ballaadhan iyo soo dhoweyn runtii loo sameeyey wuxuu marka uu leeyahay qorsho bilow iyo dhammaad ah oo cad waxaa la saadaalin karaa labiyo tobanka bilood ee loo qabtay in lagu dhammaystiri doono insha allah waxaan mahadcelinta ugu ballaadhan aan madaragtay ee aan leeahay ee ilaahay kasakow madaxweynaha oo isku howlay in magaalada jigjiga horumarkeeda ama xag horumarneed oo waddooyinka ha noqoto ama xagga biyaha ha noqoto ee in wax weyn laga bedelo wuxuu u baahan yahay magaaladu afartan kun oo mitir cubic berdey ama maalin kastaba biyigelintan lagu sameynayo magaalada jigjiga ayaa lagu wadaa in ay wax badan ka qabato baahiyaha ka jira xaafado badan oo magaalada jigjiga aanay biyigelintu soo gaarin siyaad bashiicsanaysa heersareedcad starfem magaalada jigjiga